ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa sheegay in hay-adaha dhaqaalaha dalka ay yihiin kuwa liita wixii maanta ka dambeeyana uu bilowday nidaam cusub oo dhaqaalaha dalka lagu maareynayo si lamida sida ay wadamada caalamku u maamulaan arrimaha maaliyadooda hadalkan ayuu ra-iisul wasaaruhu ka sheegay kulan lagu daahfurayey golaha dhaqaalaha qaranka oo ay kasoo qeyb galeen xubno ka tirsan golahaasi kaasoo lagu qabtay magaalada muqdisho dhaqaalaha dalka maanta waxaa u bilowday nidaam cusub oo ah soomaaliya cusub oo ku salaysan qaabka dunidu ay u dhaqanto qaabka dunidu ay u shaqayso ragga halkan yimid ee nala shaqaynaya waxaan rabaa inaan idiin sheego inaan ognahay in nidaamkeenni uu dumay waxaan rabaa inaan idiin sheego in hay-adaheenni dhaqaalaha iyo bangigeenni iyo wasaaradeenni ay daciif yihiin waxaan rabaa inaan idiin sheego in isla xisaabtanka dalkan uu yaraa waxaan rabaa inaan idiin sheego inaan aqbalnay inaan sanad walba saakidnimada number one ka qaadaynay marka la fiiriyo adduunyada siday nambarada u xisaabta waxaan anagu rabnaa oo aan diyaar u nahay inaan ka dhiidhino saakidnimada waxaan rabaa markaa waxaan rabaa markaa anigoo og inay shaqo badani jirto waxaa ku farxaysaan sanadkii waddanka aan anagu iyo xoogaagii joognay meel walba oo aad ka fiiriso arrimaha dhaqaalaha iyadoo aqoonteenna ay liidato waxaad ugu timaadeen maanta meel ka wanaagsan meeshii ay ahaan jirto sidaas daraaddeed ayaan waxaan rabaa inaad ogaataan inaan u jeedno waxaa ujeedaan weliba aan ognahay geedaha annagu hadda aan tallaalno inaanan annagu harsan doonin laakiin waxaan aaminsannahay inay waajib nagu tahay inaan geedahaas u tallaalno carruurta aan aabbaha iyo hooyada u nahay iyo kuwa ay sii dhali doonaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa dhanka kala sheegay in talooyinka ku aadan dhinaca dhaqaalaha ee ay soo bandhigaan xubnaha ka tirsan golahani ay si toosa u qaadan doonaan taasoo uu tilmaamay inay kaalin ka qaadanayso sababaha ay golahan ugu yeerteen oo ah in arrimahaasi horumar la taaban karo laga gaaro aniga iyo madaxweynaha iyo xukuumadda waxaan idin ballan qaadaynaa talooyinka aad keentaan oo aan aaminsanahay inay noqon doonaan talooyin u wanaagsan dalka inaan ku shaqayn doonno qaadan doonana sababta aan idinkugu yeeranay oo aan u aqbalnay inaad wax nala qabataan waxay tahay inaan aqbalnay inaan ogolnahay in wax nalala qabto inaan u baahannahay halkan waxaa jooga dad soomaaliyeed oo dhibaata ku habsatay ku dhowaad soddon sano dhibaatada ku habsatay awgeed ayaa nolol aan caadi ahayn waxay u noqotay caadi waxaan la aqbali karin ayay la qabsadeen inay aqbalaan waxaan dhaqan u ahayn ayaa u noqday dhaqan dhibaatada ugu weyn oo na haysatana ma ahan keliya in siyaasadeennu xun tahay ama amnigeennu liito ama saraheennu dumay dudumeen saraha naga dudumay waxaa la dumay qayb dhexdeenna ka mid a waxa ugu badanna waxay tahay inaan gacanta horsanno ugu dambayntii ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa sheegay in hadafka ugu weyn ee dowladda uu yahay sidii talada dalka dib loogu soo celin lahaa gacmaha shacabka soomaaliyeed islamarkaana qof kasta oo muwaadina uu ku heli lahaa xuquuqda uu u baahan yahay annagu waxaan leenahay hadaf siyaasadeed oo fog oo ad akhrisan doontaan ama ha ahaado kan siyaasadda waxa aan dadka la rabno oo ah awoodda in shacabka soomaaliyeed dib loogu soo celiyo oo aan dastuur leennaha laisku wada aamini karo oo aan cadaalad leennaha la wada aqbali karo oo shacabka soomaaliyeed iyagu ay wax doortaan oo qabaayaal qabyaaladda asxaab looga gudbo arrimaha dhaqaalaha idinkaa iga garanaya arrimaha amnigana sidaasoo kale arrimaha adeega bulshadana sidaasoo kale shacab soomaaliyeed oo awoodda loo celiyey rag iyo dumar soomaaliyeed oo qof walba xuquuqdiisa helay dhallinyaro soomaaliyeed oo loo sameeyey mustaqbal ka duwan kan annagu aan soo marnay iyo dal soomaaliyeed oo go-aanka hadda aan u gaarayno aanu dhibaatayn dadkiisa berri sababta marka aan idinka idinkugu yeeranay waxay tahay inaanan u qaadin dadkeenna go-aano dhaqaale oo aanan anagu garanayn ra-iisul wasaaraha soomaaliya ka hor ayaa madasha waxaa ka hadlay xubno ka tirsan golaha dhaqaalaha qaranka ee uu magacaabay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo shan iyo labaatankii bishii aynu kasoo gudubnay waxaana ay soo bandhigeen qorshayaal gaar ah oo ay ugu talagaleen sidii ay u kobcin lahaayeen dhaqaalaha dalka iyo qaabka lagu tayeyn karo hay-adaha ku howlan arrimaha maaliyadda xasan kaafi qoyste v o a muqdisho